Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn looga isticmaalaa caanaha geela gaar ahaan kuwa loo yaqaano Imaal oo muddooyinkii dambe kusoo badanayay gudaha magaalada. Caanaha Imaasha ayaa laga soo iib geeyaa nawaaxiga magaalada tani Kismaayo halkaasoo boqolaal geel ahi ku dhaqan yihiin iyadoo qiimaha caaga yar ee caanahan ah la gado qiimo gaadhaya laba doolar una dhiganta konton iyo afar kun oo shilinka Soomaaliga dalka ah. Iibinta caanaha ah ayay noloshoodu ku tiirsan tahay qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah iyada oo sidoo kale magaaladu ku tiirsan tahay isticmaalkooda halkaasoo geeleyda u ah il dhaqaale. Haddaba qaar ka mid ah beeraleyda duleedka Kismaayo gaar ahaan Aaga Baar Caleen ayaa ka warbixiyay caanaha ay magaalada u iibgeeyaan iyo sida looga iibsado.
Dadka waxaan ahay caanaha ka ganacsado Imaalka la yiraahdo oo min marketing marketing baan ahay oo dadka caanaha suuq geeyaan ahay baan caano ka qaadaa suuq waan suuq geeyaa galab iyo subaxba waan qaadaa caanaha geela faa'iido badan bay leeyihiin odayaal badan oo caana aan u geeyaa jirto dad gabdha ilmo yaryar oo caana aan u geeyaa jirto caanaha markii loo bilaabo calcium bay caanaha leeyihiin baa layidhi caanaha lafahay dhisaan caanaha geela geela waxaan u malaynayaa geedka uu daaqo boqol geed buu daaqaa geela boqolkaas geedna labaatan iyo soddon iyo afartan dabcan way ku jirtaa daawo ah marka waxa weeye geelaas caanihiisa waan qaadnaa magaaladan geenaa faa'iidadiisana alxamdulilah waa ku ladanaa waa ku dhaqannahay oo waxa weeye baadiyahana waan degannahay magaaladana waan degannahay caanahana magaaladana laga gataa dadka way soo banbaxaan oo baadiyahay yimaadaan alxamdulilah waa ku dhaqannahay qiimaha caanahana waxa weeye qofka qofna waad siinaysaa bil baad ku siinaysaa qofna waxaad ku siinaysaa beri oo uu kuu tuuri lacagta qof baa laga yaabaa inaad toban beri u waddo ama bil markaad u waddo uu kugu jaro oo aad weydo oo uu ku yidhahdo meel heblaayaan joogaayo neew caanihii ah waan ilaawaye waan way iska jirtaa dad kugu jaray caanaha aniga caanaha waxaan qaadnaa ilaa iyo soddon ilaa iyo lixdan litir ilaa iyo boqol litir labada waqti waan qaadnaa
halkaa baa degannahay xoolaha baa ku xanaanaynaa geela subax iyo galab xilli kasta waa lisnaa saa oga helno nafaca caanaha dabadeedna aa u geyno magaalada annagana aa ku dhaqannahay daawaa u raadsanin magaalada faa'iido badan buu leeyahay dhirtaa iyo dooggaa iyo waxaa dhan buu daaqaa geedaha kala duwan carafkiisaa daawe ee caanihiisaa daawe hilibkiisaa daawe intaabaa isticmaalnaa wax daawe ee magaalada uma raadsanno